Gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Muqokori ee gobolka Hiiraan Fahma Maxamed Cawaale oo u warantay warbaahinta ayaa codsatay in haweenka magaaladaasi loo hirgeliyo goobo caafimaad ah oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka. Dadka ugu daran ee u baahan xaruntan caafimaad ayaa waxaa ka mid ah hooyooyinka ugu jira xilliyada dhalmada kuwaasi oo loo soo qaado magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Muqokori ee gobolka Hiiraan Fahma Maxamed ayaa codsatay in ay u baahan yihiin haweenka magaaladaasi xarun caafimaad ah taasi oo ay sheegtay in haweenka qaar ah loo soo qaado magaalada Beledweyne taasina ay dhibaato weyn ku tahay.
Waxaan hadda aad ugu baahannahay waa adeegyo caafimaad annaga waxaan nahay hooyooyin waxaan aad ugu baahannahay waa adeega caafimaadka maadaama ay hooyooyinka ay inta badan eena ayna ayna haysan isbitaal weyn aana Muqokori weli aanan laga daafurin oo markii qof ay foolato kaleeto ee halkaa inaa laga soo qaado Beledweyne oo kaleeto loo soo qaadaa Beledweynena boqol iyo masaada oo kiiloomitir oo noo jiro xaggaas aad ayaan uga liidanaa xagga caafimaadka waxaan halka ka codsanaynaa een wasaaradda caafimaadka inay masaajiyo waaweyn oo xarumo waaweyn oo aad u shaqeeyo degmadaas in la keeno oo xaggaas caafimaadka aad loogala shaqeeyo degmada Muqokori masaajiyo kuwa yaryar way jiraan laakiin inta badan xoolo uma shaqeynayaan laakiin xarumo waaweyn oo caafimaadka ay leeyihiin in Muqokori laga furo ayaan aad uga codsanaynaa wasaaradda een xarumaha caafimaadka aad ayaa xaggaas loogu baahan yahay waayo hooyo oo foolanaysa hadii Muqokori laga soo qaado Beledweyne ma soo gaari kareyso oo dhax ayay dhiig bax ugu dhimanaysaa xaalado khatar ah ka jiro xarumo waaweyn oo caafimaad in Muqokori la geeyo ayaan ka codsanaynaa hay'adda caafimaadka een mideeda koowaad gabdhaha waxaa ugu baahanahay in tababaro loo sameeyo oo sida oo cilaan saarka oo kaleeto make up ka oo kaleeto een harqaanka oo kaleeto xirfadahaas oo kaleeto waa inay gabdhaha ay bartaan gabdhaha Muqokori waxaa waaye dad oo aad oo inay wax u qabsadaan u baahan laakiin dadkii wax u qaban lahaa una weli soo gaarin xaaladaas ayaan aad u codsanaynaa magaalada Muqokori ayaa ka mid ah magaalooyinka aan lahayn xarumaha caafimaad ee tayada leh taasi oo inta badan la geeyo haweenka dhalaya xilliyada umushan la geeyo magaalada Beledweyne